kulankan ayaa qabanqaabadi wasaaradda gargaarka maareynta masiihooyinka dowladda koonfur galbeed soomaaliya weliba lalaqaaday hay-adaha samafalka ee ka horgalow deegaanada koonfur galbeed welina lan ku hadalay sidii hay-adaha samafalka iyoon kordhii lahayna taageerada bulshada iyo siyaayana maadaama laku guda jiro xilli roobaad si langarab surma hangnugula intuusu dareeray kulankii weliba goobro ku hayay madaxda hay-adaha samafalka wasiirada gargaarka qorsheynta caafimaadka iyo biyo walina dhini kala shirkilan ku hadalay kordhiyowka mashaariicda laku hormariyo wakaabayaalka dhaqaalaha iyadoona hay-adaha meelasay iyona ka bandhigeen qorshayaalka ndegsinga markiibsa kulanka hadleedii kuriyada weliba warbaahintan waramaya wasiirka wasaaradda gargaarkii maalinta masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya cabdinaasir cabdi caruusha usoona sheegay inta muhiimadda kulanka ushay sidii bulshada nagu lancaawi lahay iyo in laisku xog waraysadaa mashaariicda dareerta
magaalada baydhabo waxaa noogu qabsoomay kulan ay isugu yimaadeen hay-adaha ka shaqeeya mashruuca somalia humanitarian fund oo ah qoondo loogu talagalay mashaariicda emerjensida kulanka waxaa goobjoog ka ahaa oo wasaaradda gargaarka ku weheliyey wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah mudane cabdixakiim fiqi wasiirka caafimaadka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha kulankaas oo ujeedadiisa eed warbixin in lagu kala qaato iyo in hay-aduhu inoo soo bandhigaan shaqooyinkii hayaan iyo caqabadaha hortaagan wixii talaana dowladda ay ku darto oo la iska wareysto mashaariicda meeshay marayaan guulihii laga gaaray iyo caqabadaha jira mashaariicda laga hadlayay mashruuca hadda socda s h f wuxuu ka socdaa degmooyinka baydhabo degmada bardaale degmada diinsoor xudur iyo walnaweyn shan degmo oo ka mid ah deegaanada koonfur galbeed soomaaliya qeybaha ay adeega ay fidiyaanna waxaa ka mid ah qeybta biyaha ama oo loo yaqaan wash qeybta nafaqada caafimaadka iyo qeybta protectionka oo sektaradaas daboolaya sidii loo kaalmeeya dadka ugu nugul ee bulshada koonfur galbeed soomaaliya kulanka intuu socday waxaa noo soo baxday in mashaariicdan inta badan ay istaagayaan maalmahana dhaqaalihii dalka soomaaliya gelina aada u yaraaday marka waxaan aada uga doodnay sida ugu macquulsan howlahan loo sii wadi karo sida ugu macquulsan oo dadka adeegaas loo gaarsiin lahaa in dowladda iyo hay-aduhu iska kaashadaan la sameeyo dadaallo dheeri ah in la helo kaalmo howlahan lagu sii wadi karo insha allah kulanka wuxuu nooga dhamaaday si guul ah waxaana sida horeba u samayn jirnay aan wadaynaa dadaalada aan ku dadaalayno in bulshada koonfur galbeed kooda uu nugul ay helaan adeegay u baahan yihiin kulankana guud ahaan wuxuu nooga soo dha si guul ah insha allah kulanka dambena waxaan geli doonaa saddex bilood kadib iyo haddii loo baahdana ka horna kulan waa cilaami karnaa intaasna waxaa lagu dardaarmay in hay-adaha ee dowladda qof walba kaalintiisa qaato dadaaladana sii labalaaba aada umahadsantiin kulankan iyo waliba uu siiyaa kulan bilibo iyo marqobsadaayana hay-adaha samafalka ka howlgalow deegaanada koonfur galbeed kaasoo lanku hadalow horumarinta iyo kordhinta mashaariicda laku hormariyo waa kaabayaasha bulshada muhiimkan ee